bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin waxaan ahay xildhibaan dowladda federaalka ah war hadda i soo gaaray waxaa la ii sheegay mooshinkii laga waday madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo in liiskaas aan ku jiro oo magacayga la saxiixay ayna sameeyeen dadka mooshinkaas waday waxaan u sheegaa ilaahayna kama cabsanin waana haystaa ani si sharciyan aan ku haystaa ciddii soo qortay xataa waxaan rabaa inaan maxkamad la tago waayo waa qalad qof xildhibaan ah oo sharaf leh oo golaha shacabka ku jira in laga been abuuro haddayba mooshin saas ku keenayaan oo magacyo ay soo qoreen waxaa hadda la ii sheegay in laba xildhibaan sheekh shaacir iyo gabar kale inay ka been abuureen war ilaahay ka cabsada maxaan lahayay inaad been abuur aada samaysaan ah haddana usii gudbisaan guddoonkii ama guddoomiyihii golaha shacabka qalad waay guddoomiyaha golaha baarlamaanka waxaan ka codsanayaa arintaas ragga sameeyey ama u keenay aniga waxaan ku kala baxaynaa sharciga waddanka u yaallo waana arrin qalad ah waay shaksi bani aadan laga galay waay marka waxaan u sheegayaa raggaas haddayba saas ayba ay rabaan inay qarannimadii soomaaliya ay dumiyaan waxaa waa ayagaaba dembiilaah annaga waxaan rabnaa dowladda dhexe mas-uuliyiinta iyo xukuumaddu waxaan ka rabnaa ragga waxaa soo qoray meeshaan ku saxiixay inay caddeeyaan aan rabaa halkan waxaan ka caddaynayaa anigoo ah xildhibaan sheekh shaacir sheekh maxamed waxaan ka caddaynayaa mashinka oo betbetida la sheegay in laga keenay madaxweynaha oo magacayga inuu ku jira la sheegay aniga beri baan ka ahay kuma jiro waa layga been abuurtay sidaa awgeed aniga beri baan ka ahay saxaafaddii waxaan u caddaynayaa iyo bulshada soomaaliyeed waxaan u caddaynayaa inaan arrinkaasi aniga aan beri ka ahay halka waxaan ka caddaynayaa anoo ah xildhibaan hude axmed cali mooshinka la leeyahay waa la gudbiyey inaana shuqul ku lahayn ogeyna aanay saxiixinna oo laga been abuuranayo waxaan u sheegayaa gruubka qarandumiska ah inay xildhibaanada beenta ay ka sheegayaan joojiyaan waxaanay wadaan la joojiyaan wadanka waxaa la rabaa inuu horumar u socdo dowlad baa iminka noo iftiintay waxaan rabaa inay waxaana ay wadaan qalaasahana ay wadaan inay joojiyaan kumana jiro